جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe xasuuq dhaliyey barakaca kumanaan qoys ayaa ka dhacay gobolka oromiya ah ee dalka itoobiya wilaayada baay ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadahaas maamulka islaamiga ah ee degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey ducaada iyo maamulada deegaanada hoostaga degmadahaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dagaalada maanta ayaa lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaas dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jiho ka weeraray saldhigga waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay deegaan oo ka fog degmada waajid xasuuq dhaliyey barakaca kumanaan qoys ayaa ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo hayaa warbixintaasi in ka badan toban qof ayaa lagu dilay kumanaan kalena waa ay ku bararkaceen kadib markii weerar ka dhashay iskudhac qowmiidaha maxaaradii oromada uu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jima ee gobolka oromiya sida dadku noole deegaanka weerarku ka dhacay ay u xaqiijeen warbaahinta dalkaasi rabshadahan ugu dambeeyey ayaa bilowday kadib markii la dilay ganacsade lagu magacaabi jiray zaakir cali oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo bore kabele ee gobolka oromiya zaakir oo ka shaqaynayay ganacsiga bunka ayaa la sheegay in la siiyey dhul sida qowmiyadda maxaaradu sheegeen in laga qaaday ku dhowaad laba boqol oo beeraley ah taasoo keentay in maleeshiyaad maxaaraha ay dilaan ganacsadahan dilka zaakir cali ayaa loo aanaynayaa inuu sabab u noqday in dhallinyaro hubaysan oo loo badinayo inay oroman yihiin ay weeraraan dad u dhashay qowmiyadda maxaarada iyagoo dilay tobanaan qof gubayna guryo badan iyo hanti kale sida ay dad goobjoogyaal ah u sheegeen warbaahinta dalkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ka badbaaday weeraradan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda ay goobta joogeen balse aysan wax tillaabaha qaadin si ay u joojiyaan xasuuqa iyo gubista guryaha mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta ku yidhi sidee bay u aamusi karaan iyadoo guryo la gubay haddii ay yihiin hay-adaha ammaanka ee saxda ah ma aamusnaan lahaayeen arrintan ayaa shaki weyn gelisay doorka dowladda ee la xidhiira badbaadinta dadka rayidka ah weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli uu socdo dagaal ba-an oo u dhexeeya dowladda uu maamulo abiy axmed iyo jabhado ay u badan yihiin qowmiyadaha maxaarada dowla deegaanka oroomiya ayaa dhacdadan ku tilmaantay shil iyadoo aan bixin wax faahfaahin oo ku saabsan khasaaraha dhabta ah iyo cidda ka dambaysay weerarka siday qoreen warbaahinta ku hadasha afka maxariga dhacdooyin noocan oo kale ah ayaa ku soo laalaabtay gobolka oromiya iyagoo ku eedeeyey in maamulka oromiya uu qayb ka yahay waxay ugu yeereen xasuuqa loo geysanayo dadka u dhashay qowmiyadda maxaarada ee ku nool gobolka oromiya aad baad u mahadsantahay abusheyba wilaayada baay ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi abuu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoosii ambaqaadaya munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu wareejinayay boqol neef oo geel ah oo diyo ah waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee baay nabadoonno ugaasiyo culumowdiin iyo marti sharaf kale waxay munaasabado ka dhacday duleedka deegaanka iilaale ee dhaca duleedka magaalada baydhabo waxaana lagu wareejinayay boqol neef oo geel lah oo diyo ah oo loo xukumay mid ka mid a jufooyinka beesha yantaar labada nin ee isdishay ayaa labadaba ka dhashay beelweynta yantaar oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ninka wax dilay oo lagu magacaabo macalin ismaaciil ayaa si bareera waxa uu dilay nin kale oo lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee maxamed nuur maxamed daahir oo ahaa nin dhallinyaro ah maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa macalin ismaaciil markii hore ku xukuntay xukun dil qisaas ah balse markii xukunka uu dhacay kadib ayaa qof ka mid a dadkii weliyadamka ahaa uu ka laabtay khisaastii isagoo diyo doortay sidaa ayayna mar kale maxkamadda ku xukuntay boqol neef oo diyo oo geel ah munaasabadii geelan diyada ah lagu wareejinaya waxaa ka hadlay martisharaf kala duwan ugu horreyn mid ka mid a culummada deegaanka ayaa kelimad tawciye ah goobta ka jeediyey maydana jazaakumullaahu khayran allena tankadaad muslimiinta ma in sheegee dhammaan ilaahay in la ku obsado lis ilaaliye ficilkan oo kale lisku ilaaliye ilaahayna may ku magangalaana ini hata ku bacda ida dhatiye haan haata waan kanagana taasa ilaahay subxaanahu watacaala walaa weydiyaana markaan maylana dadka inta ku ay dhammaantiyo maadaama xugun ilaahay maylonka dhiyaay diinta ilaahay walaa sheegdi laka shal qaadadaay dhammaan maylanaaha kulunku allani cafi kulunku intaga kulungni ilaahayni cafi ilaahay subxaanahu watacaala sidantonka kulungni jannatulfirdows allanijey sidantankan kulungni jannatulfirdows allanijey jazaakum allahu khayran dadkaa ku qiib qaadadi dadkii daawashankooy dhammaan maylana maasintin saanti hagaadan ajara la siin ku sii ugaaska beesha yantaar ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayaa dhankiisa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey lan muslum alla dilo oo camdana liindilo sida hayti ini mayba ahan qisaas iyo hayti amase ahayna dii amase cafiis intaasba iyada la suubii karo qisaas la xukumi marka ini dadkii waa laku sugaayay xoola laku sugaayin isa wanaagsan ka dhiibaan lankii xoolaa sugaay xaqi lahayn isunuse oo ixsaan isun wanaagsan ka qaado taasna iyadoo aayad alle subxaana wa tacala ay sheegay inta dhammaanyo suubiyaan jazaahumullahu khayran lana may dardaarama yihiin inay laisku ilaaliyo dhiiggii muslimka oo alla subxaana wa tacaala isku hadali rasuulshii ku hadali iyo danwiin dembi weyn a gaalnimada kahigto in eedin is ilaaliyo khada iyo camdi lamadaba waliisheenaw inay laisku ilaaliyo yaa ku dardaaramaana mid ka mid a nabadoonnada jufada wax dishay ayaa boqol neef oo geella ku wareejisay jufada wax laga dilay isagoona sheegay in si cadaalad ah maxkamadda ay xukunkan u riday bismi illaahi raxmaani raxiim akhyaaray ma inta ka wareejidisin fadaane walaalkii lidilaay diidiitis boqolkii naf oo geelahaay macalin manuur macalin miday lankiile eraay maxmed nuur macalin miday lankiile eraay boqolkii naf oo lukufadaay beeshii ulaan lukufadaay ya wareeji fade anina beesha sawalan ha hareed sheeg maruura la ere may ka wareeji fadeey beeshi ulyareed oo odagiina ang e hasan huseen samadoon e yaa ka wareeji fade may baa lahay wareejiyey diidii sheeg manur maalan madey oo ah boqol neef oo geel ah oo ha wareejidii beesha ulaana ha wareejiyey samadoonka haree sheeg manuur oo lahay wareeji anuu aha beeli ulyareed samadoonye oo ah hasan huseen idriis gaalina la gadoogni insha allahu shareeca islaamka laka xukumi xukunkiina waa qaadani unu iid unu ka faraxsanna maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayaa fuliyo xukunno kala duwan oo sharci ah oo dadka muslimiinta ay ku kala badbaadeen mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntii maamulka islaamigaha ee degmada jilib ee wilaayadaha jubbada dhexe ayaa dowladdiinah usoo gebagabeeyey ducaadda iyo maamulada deegaanada hoostaga degmadaas cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowradan oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo qabtay ducaadah iyo maamulada in ka badan kow iyo toban deegaan oo hoostaga magaalada jilib maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa qabanqaabada iyo qabsoomidda dowrada lahaa taas oo muddada saddexda bilood ah ducaadda iyo mas-uuliyiinta maamulada deegaanadu ay ku qaateen casharo kor lagu qaadayo aqoontooda diimeed iyo midda maamulka macallinkii mas-uulka ka ahaa dowladda ayaa ka waramaya waxyaabaha lagu qaatay dowladda laba iyo toban tuulo waxaa dowro ugu socotay ragga ducaadda ah iyo wulaadda tuulooyinkaas dowradaas oo la magac baxday muscab ibn cumayr shacayrkeedan uu yahay balli wu anigu wacaayo dowradaas waxaa lagu baraday muddadaas saddexda bilood ahaa waxaa lagu akrinayay ulamalwusuul waxaa kaloo lagu akrinayay dalaa'il hidaayat almustafiid iyo sifatu salaati nebiy sala allahu alayhi wasalam intaa waxaa dheereed muxaadaro iyo xoogaa la isku buraarujinayey maamulka iyo habka wada shaqeynta idaarada intaasi kadib qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay dowladda muscab ibnu cumeer ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ee alandalus
mayane ducaadda tuulooyinka muddo saddex bilood iyan insu socdayti walbadan iyo ka faa'idni dowladda magaashana marka muscab ibnu cumeer yaa la dhehee
waxaa noo soo socotay mudda oo saddex bilood ah ayaa dowro ayaan ku jirnay idaa qumta markaadan istaagas marka ayuhal muslim ninka muslimka ohow ila salaati salaada markaadan istaagas fastaqbil ilkacbata kacbada qaabil xaytu meel oo kunta ada ahaatayba kacbada qaabil marka fil farali salaada faralka ah wanafli mid sunnada aba qaabil kacbada qaabil wahwa calankaas oo kaabada qaabilitaankeeda ah ruknun rukn way marka oo min arkaani salaad salaada arkaanteeda ka mid eh allatii taasoo marka laa salaata salaadan cansacayna marka ilaa biha alityaaniha in ayada lalakooya mooyaan oo salaadan cansacayna marka ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة الاتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحوهما إذا أتى القارئ بالاستعاذة والبسملة والصورة فكم وجها فيها؟
فيها أربعة أوجه قطع الجميع ووصل البسملة بالصورة فقط ووصل الاستعاذة بالبسملة فقط ووصل الجميع dowradan ayaa qayb ka ah dowrahad loo qabto bulshada ah iyo mas-uuliyiinta maamulada deegaanada hoostaga degmada jilib iyo degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo kor loogu qaadayo heerka aqooneed ee bulshada aad baad u mahadsantahay dhuubow guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu